بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي لبي أفرتناد كتابك الياقوت النفيس kitaabu nikaaxi baan ku jirnay halkan waxaa laga gelayaa waxa la yidhahda alila alilaau hada maxaluhu waxa weeyaan ilaha waa dhaar iyo dhihaar mid la yidhaahdo baab kale ku imaanaya licaan mid la yidhaahdo baab kale ku imaanaya waa abwaab caanaho dee waxa weeyaan qur-aankuna waa sheegay saddexdaba ayb waa kanaa marka alilaau iluhu luqatan xagga luqada alxalifu waa dhar ila haddaa maqasha alila waa xalif wey xagga luqada waa dhar wey wa sharcan xagga sharcigana xalifu zawjin zawj dhaarti wey calal imtinaaci oo ka dhaarto ka mancoomid iyo diidid min wadci zawjatii zawjadiisa iyo xaaskiisii la mucaamaloodkeedii buu ka dhaartay mudlaqanba isagoon wax muddaa ma sheegin waa iska idlaaq waa mudlaqan muddo kuma xirin aw amase wuxuu ka dhaartay xaaskiisa waddigeediio agsaro wax ka badan min arbacati ashhurin afar bilood wax ka badan muddow sheegay afar bilood iyo intaasoo beri shan bilood lix bilood muddo afar bilood un ka badan weeye dhaartiisu inuusan intaa u imaanayn baa ninkii ku dhaartay waaya sidaa markay dhacdo taas baa laga hadlayaa axkaamteeda mar haddii marka ninkan dhaartan la yimaado afar bilood baa la sugayaa afar bilood markay dhammaato ama reerkaadii ku noqaa la leeyahy zawjadiis ama fur muddadaa uu sheegay afar bilood baa lagu soo koobi afar bilood baa la sugayaa afar bilood hadday ka badato lama ogola ma afar bilood markii lagaajo waxaa leeyahay ama ku noqo reerkaadii iyo dhaqankiina isku noqdo iyo mucaamaladiina ama waa inaad fudho oo gabadhii fasaxdo arkaanul ilaahi ilaaha arkaantiisu sitatun lix weeyaan maxluufun bihi mid lagu dhaaranayo maxluufun mid lagu dhaaranayo bihi isaga midka lagu dhaaranayo waa magaca ilaahay lagu dhaaranayo kale waa maxluufun calayhi midka lagu dul dhaaranayo oo macnaha laga dushiisa laga dhaaranayo inaan waxa uusan qofkaas samaynayn mid waa lagu dhaaranayaa midna waa maxluufun calayhi waa laga dhaaranaya mid lagu dhaaranayo mid laga dhaaranayo wa muddatun muddo wa siiqatun siiqo wa zawjun zawj wa zawjatun zawju zawjku waa ninkii wa zawjatun kan ta'da wadatana waa zawjadii arkaantu waa intaas xabad xabad buu marka usoo qaadaya kitaabku shardulmaxluufi bihi kan lagu dhaaranayo isaga shardigiis shardulmaxluufi bihi midka isaga lagu dhaaranayo shardigiisu kownuhu waa weeye ahaanshihiisa isman magac uu yahay aw sifatan sifo oo lilaahi tacaala alle uu leeyahay lilaahi u ahaaday tacaala magac ilaahay u ahaaday isman lilaahi ama sifatan lilaahi qofku markau dhaaranayo waa inuu ku dhaarto magac ilaahay ama sifo ilaahay leeyahay waka taasunbuu ku dhaaranaya wallaahi hadduu yidhaahdo ama warraxmaani baan ku dhaartay dee markuu dhaartay muxuu ka dambeysay xaaskiisibuu la hadlayaa wallaahi baan ku dhaartay inaanan maaragtay mucaamaladaa kuugu imaanayn buu yidhi muddo saa markuu yidhaahdo dhaartii weeyaan wuxuu yidhi aw amase iltizaamu ma aw iltizaama ma shay islaasiminti yelzamu laazimaya wax laazimaya inuu islaazimiyo oo lagu yeelanayo qofku nadar buu gala nadar ilaahay waxaan ugu galay magac ilaahayba kuma dhaaran yaa markaasuu ka dhaartay xaaskiis ama maba ka dhaaranay nadarkaas baaba uu bugalayba waxaasaan laygu leeyahay ba yidhi haddaanba u u ta- u- u- macnaa u yimaadaba xaaskiisi wuu u tagaba muddadiina waa muddadii la diidanaa saas buu la yimi ayib taa haltaa markii looga soo tegey ilaa qofku waxa weeyaan waxaa horta fiican inuu tilmaamaha ilaahay yaqaan qofka hadduu yidhaahdo wallaahi iyo qudratullaahi iyo iraadatullaahi een, til- til- labaatankii sifo oo tilmaamihii labaatankii ca- mashhuurka ah caqiidat alcawaam muxuu yidhi allahu mawjuudun qadiimun baaqi mukhalifun lilkhalqi bilidlaaqi waa isagii beedkaa ku yidhi shardulmaxluufi calayh midka maxluufi calayhgaayo laga dhaartay shardiis marka horta asmaada ilaahay way badan tahay sagaal iyo sagaashan saga- sagaal iyo sagaashan magac magacyada ilaahay intaa waa ka badan yihin laakiin sagaal iyo sagaashanka magac oo riwaayada ku soo arooray mid ka mida qofka hadduu ku dhaarto ama wax awal aan lagu laazimin oo khasab ku ahayn uu islaazimiyo wuxuuna wax daaca ay yihiin ya waxaan nadar ku galay waxaas waxaan ballanqa waxau macnaha een, addoonkaas inaan xoreeyo sadaqadaa inaan bixiyo soonkaasaa laygu leeyahy xoreyntaasaa laygu leeyahy wuxuu islaazimiyey oo awal aan waajibka ku ahayn baa ku waajibaya waaya haddii kale waa kafaaro haddoo wixii khilaaf marka shiikhan kitaabka qore wuxuu yidhi qof baa sa'alanii shaksun bitelefoon qof baa telefoon su'aal igu weydiiyey wuxuu igu yidhi ba yidhi oo uu sheegay inuu xaaskiisi ku yidhi in isaga lacnaddii ilaahay dushiisa tahay hadduu shay gacanteeda ka qaado wax ay gacanta u soo taagtaba hadduu ka qabto inay isaga lacnadii dushiisa tahay wuu ku dhaartay saasaan ku dhaartay buu ku yidhi muddo badan baa wuxuu yidhi sidaas ahaayo aanan shay gacanta ay ku hayso gabadho aanan ka qabanayn haddana dhaartii waa qoomay waxaan sameeyana garan mayo xukunka arrintaasi maxay tahay hadalkaasa iga dhacay buu leeyahy waxaan ku idhi buu yidhi waxa aad ku hadashay dhaar maaha iilana maaha dalaaqna maaha waa kelimad xun oo fool xun unbaa ku hadashay haa kelimad fool xun baa ku hadashay ilaahay u toobadkeen u istikfaarto waayo mar dambana iyadoo kale ha u noqon gacanteedana wixii gabadhu kaa doontaa ka qaban ka dhah wax kaloo meesha imaanaya wax furninaya midna meesha ma jiraan marka kelimaadkaa xunxun oo kale waa la iska ilaaliya jahligaa keenaya caradaa keenaysa waxa weeyaan ma fiicna shardulmaxluufi calayhi an yakuuna waa inuu yahay tarak tarka wad'in kan laga dhaartay oo uu yidhi waxaa samayn mayo waa wadi ka tegiddiisa oo sharciyin sharci ah mucaamaloaas oo sharciga u bannaanayd inuu ka tago buu ku dhaartay oo sharciga u baneeyey macnaha markii hore markaasuu isagiina ka dhaartay waaye ee wadi ama gaalmo lagaba xarimay hadday tahay maalmihii xaydka ama maalmihii nifaaska iyo umulidda ya iyo wixii la mid a iila maba noqon mayso dhaartaas waxba laga soo qaadi mayo dayib masaladaasna waa taas wuxuu yidhi shardulmuddati muddada shardigeedu an- shardulmuddati an taziida waa inay ka ziyaadsan tahay calaa arbacati ashhurin afar bilood afar bilood wax ka badan waa nin reerkiisa ka dhaartay weligeed hadduu yidhaahdo weligay ina mathalan uu muddo weligeeda ku xiray weligeed inuusan u tegeyn ama shan bilood ama ilaa wuxuu yidhi ilaa aan ka dhinto ama ay ka dhimato iyadu ama hebel ka dhinto lama garanayo goor la dhimanayo ya waxaasoo dhan baa la mid ah marka waa muddo afar bilood ka badan bil haddii sharcigu bila idlaaqana waa bilaha qor- dayaxa bilaha dayaxa laga tirinaya ee bilahan kale ma aha bilaha la la tirsanayo markaas arrintan oo kale waaga hore jaahiliga waxaan ilaha la leeyahay dhaartaana dalaaq bay ahaan jirta ninku hadduu yidhaahdo dalaaq buu ahaan jira dihaarka soo socda dalaaq buu ahaan jira licaanku dalaaq buu ahaan jira waay islaamku markuu yimid axkaam khaasaa loo dejiyey qur-aan baa soo degay marka afar bilood markii la marayo haddee zawjkii hadduu ama xanuunsan yahay ama wax kala jiro waxa la carabkaada ka sheeg markii aan awoodo oo biskoodo inuu reerkiis ku noqonayo waa inuu sheego waa inuu saa yidhaahdo muddadii baa la gaaray wax maanicana ma jiro maxaa la samaynaya dee waxa weeyaan culimmada qaar waxay leeyihin muddadii waa dhamaatay gabadhi waaba la furaya abu xaniifa yaa saa qaba ninkii maya waxaa la dhahayaa ama noqo reerkaadi mucaamaladiisa ku soo celi ama gabadhii fur hadduu diido xaakimkaaba ka furaya afkiisa wax lagama rabo sababla qasab baa looga furaya reerkiis hadduu iskaga tago isagoon waxba dhaaranoo waxba dhihinoo afar bilood iyo ka badan iyo iska maqan yahay usan imaan taas iile maaha qof reerkiis ka dhaartay oo arrintaas ka imaanaysa maaha waaya iilahani ma dembiyada waaweyn ba mise maaha dihaarku isagu waa dembiyada waaweyn ilaa wainahum la yaquuluuna munkaran min alqowli wazuuran baa qur-aanka lagu yiri markii dihaarka laga hadlay war iluhu dembiyada waaweyn maaha baa la leeyahy culimaasaa qabto maya waa dembi weyn maya waa sakiiro shardu siiqati siiqada shardigeeda shardu siiqati liilaa'i iilaha siiqadiisa shardigeedu waladiina yu'luuna min nisaa'im se qur-aanka umaad arag iilaha laga hadlayo waa waa waa qur-aanka lagu sheegay waayo liladiina yu'luuna maya ahayd liladiina waayo waxa weeyaan marka shardu siiqati lilaahi waa lafdun oo yushciru bih ee tan kale waxay ahayd waladiina yudaahiruuna min nisaa'ihim oo dihaarkii taas weeyaan Ee liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacata ashhurin afarta bilood hadda kitaabku inoo sheegay taa weeye shuruudu shuruudu zawji zawjka shuruuddiisa zawjkii almuuli dhaartay dhaarqaboobay dhihi jira shuruudu zawji almuuli ithnaani waa labo imkaanu wad'ihi wadigiisa suurtagalnimadiisa oo nin mucaamaladaa ka suuroobaysa waa inuu yahay ee mid aysan kaba suuroobeyn hadduu yahay oo yidhaahdo xaaskaygiiba u tegi mayo dee awalba muxuuba awoodba ma lahayn awalba nin xubinkii taranka go-an yahooba ahaa nin ee dhibaato kale haysoo ahaa ee marka dhaartiis kaas waxba ma noqonayso wasixatu dalaaqi dalaaqiisa asixiddeeduna waa shardi qofkan dhaaranaya marka uu iiluhu ka asaxayo dalaaqiisu mid asaxayo waa inuu ilmo yara wax ma furi karo qof waalan wax ma furi karo mid la khasbay xaqdarro lagu khasbay wax ma furi karo kuwaasna waxba ka suuroomaya shardu zawjati zawjada shardigeeda almuula tan laan kala kordhigay laga dhaartay min wadiha u tegiddeeda shardu zawjati almuulaa min wadiha imkaanuhu wey suurtagelnimadiis wadigii ee hadday iyadii tahay midaysan ka suuroobeyn oo mathalan dhibaato kale qabta oo mathalan xubinkii taranka iyo wax la mid oo kale baa waxa weeye dhibaato ka jidha oo mathalan gees oo kale xiraan oo kale ratqaa ow qarnaa markaas iyo dee iyana ma suuroobayso shardigaasaan lahayn waaye ayib xanuuno kole hadda adduunkan soo baxayna waa iska jiraan kolleyba hadda haddii la yiri midii xubinkii taranku xirmay amba ma garanaysaa laf iyo wax la midoo kale xubinkii ka soo baxday haddana waxaa jira xanuuno kale oo riximkii ama meeshii taranka hadday saameeyaan dhibaatadooda leh oo markaa iilihii ma ansaxayo suuratulilahi waxa weeyaan an yaquula zaydun lizawjatihi zayd waa inuu xaaskiisa u dhaho wallaahi laa ada'uki muddaba ma sheegin ow amase wuxuu yidhi wallaahi laa ada'uki khamsata ashhurin waa in afar bilood la dhaafsho muddada afar bilood wixii ka yar maaha shan bilood ba yidhi wakaa marka xukmulilaahi marka ilaha xukunkiisu waa maxay axkaamtii shantahay teebuu qaadanaya xaaraamba ma wax kala waa kana xukmul ilaahi iiluhu waa dhaar hadda waa garatay xukunkiisu waa ataxriimu taxriim wey waa xaraam waaba kabiiro may waa sakiiro waxaa loo xariimana waa dhib baa meesha ku jira xaaskiisiba u dhibaya wa ana lizawjati xaaskana waxa u bannaan mudaalabata zawji zawjka dalbidiisa bacda inqidaai lmuddati muddada dhammaadkeeda ka bacdi muddadii markay dhammaato zawjkeedii yaa inay dalbato maxay ka dalban bilfeati noqosho oo usoo noqdo aw idalaaqi furniin ama ifasax weeye ama waxa weeye reerkii ha isku soo noqdo wa ana lilxaakim xaakimkana waxa u bannaan atadliiqa furid caleyhi dushiis inuu ninkii kaba furo idamtanaca minhuma labadiiba hadduu diido waa nin madax adag reerkiina inuu dhaqankiisi wanaajiye waa diiday furniinkiina waa diiday xaakimkii baa marka loo baxsanaya sharcigu wax ka sanadaan buu sameeyey xaakimkii baa atadliiq caleyhi dushiisa ka furaya idamtanaca minhuma labadii arrimoodba markuu diido oo ka mancoomaado ka mancoonaado xaakimkaa ka naaba dalqad baa looga furaya ayib awdihaar waxa dihaarka la yirahda halka looga hadlaya dihaarka waa maxa dihaarkii waa baabkii ku saabsanaa wey waagii hore carabtii dalaaq bay ka dhigi jireen dihaarku muxuu yihi kitaabkaa noo sheegaya ninkoo yidhaahda weeye xaaskiisa hooyadayo kalaa igata ama qof kaloo maxramkiisaaba ku shabay addihaaru luqatan ma'kuudun waxaa laga soo qaatay min adahri dhabarka wa sharcanna tashbiihu zawji zawjka shabihidiisa weeye zawjataw xaaskiisa uu ku shabaho fi lxurmati xurmada dhexdeeda bimaxramihi maxramkiisa xaaraamnimada dhexdeeda sida hooyadii uga xaaraan tahay ama walaashi iyo wixii la mid a buu yadiina saasoo kalaa iga tahay buu yidhi dihaar baa la yidhaahdaa axkaam badan buu leeyahy suuraddan waxaa ka hadashay suuratulmujaadila la yidhahdo gabadhii doonaysay suuradda loogu magac daro weliba suuradda aayaadku waxay kusoo degeen baa la yidhi gabar islaan saxaabiyadoo reer ansaareedoo khawla la dhihi jiray baa gabar caani ahayde oo shaksiyad leh cajiiba aws binu saamid baa qabay cubaadat bnu saamid walaalki oo isna ansaari saxaabi weyne oo raggii caqabada ah geesiyaashii ka mid ilaa geesinimadaana laisku dhaafi kuwaan doqomada intaa hubka ka bararaqsiinaya meelaha taaga hubkooda si u yaallaa qolo kale iska furanaysaa iyagoo weligood ciid ku taagan cadowgiina meel kasta ka qabsanayo laakiin dadka geesiyaashaayoo waxqabadka leh intooda nool baa sharaf ku noolaanas hadday markaa diin ilaahay ay ka tahay dee hadday noolaadaanna waa sharaf hadday dhintaanna waa janno marka wacaddahu sayidunaa cumar bialfi ninkii la yidhi kun baa u dhigantaa wey awskaas nin odayoo duqow ahaa marka isagii xaaskiisi baa dooday doodii ka bacdi wuxuu yidhi hooyaday kala igatay gabadhii waxay istiri dee waa lagu furo sida jaahiliga lagu yaqaana wey nebigi u timid calayhi salaatu wasalaam ninkii aws binu saamid aha nebi alla waa iga dihaartama waana nin weyn dee hadday saa tahay uma arkaba yidhi nebigu ilaa ilaa ka xaaraan noqotay maa wax kale dee waaba nin weyn bay tiri naba allow waxa weeye oo dhaqaalo u baahan laftiisu caruur yaryar oo na waa joogtaa oo caruurtiisii ah oo aan hayo oo aan u dhalay haddaan anigu hayo waa gaajoonayaan ilaa cid u shaqaysa ma leh ninkii kala tagna haddaad dhahdid haddaan isagii u geeyana waa dayacmayaan maxaan sameeyaa nebigu waa ku cesho wuxuu yidhi anugu sidaa hore si aan hayn ma hayo inaan xaaraan ka tahay baan u arkaa doodii bay kusoo celcelisay qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha watashtaki ila allah wallahu yasmacu taxaawurakuma isku celceliskiina iyo doodiina iyo murankaa iyo halkaa sheekadaas ilahay waa maqlayaaba le aayaadkaas badan baa soo dega waa qiso dheere markii dambe aayadka warkay soo degan dee waa faraj baa furmay addoon xore baa la yidhi kaasaa la yidhi addoon buu xoreynayaa la yidhi se waxay tiri waa faqiir wuxuu xoreeya ma leh oo addoon xoreeya laba biloodoo mutataabica ha soom deete waa nin duqoo sheyba laba bilood maba soomi karo lixdan miskiin ha quudiyo hal koombo u sadaqaysta ma haysa bay tiri wax uu heli kara lama arko de maxaa la sameeya waa lagu waa la kala aamusa dee waa waa ka dhacday miya mise waa lagugu leeyahay oo waagaa heshiis baa iska bixinaysaa tee bay noqonaysaa nebigaaba loo keenay sallad weyn ama dembiil weyn oo tibir ka buuxdo markaasaa adigu waxaa la yidhi war middaan iskaga bixi waa gabadha sayid cumar isagoo meel maraya intay la hadashay buu u istaagay waxay tiri waryaah cumayr baa lagu dhihi jiray waagi hore wiilka yar ahayd cumayr cumar yarow waagii dambana hadda cumar baa noqotay bay tiri nin weyn cumar waay kabacdi amiirulmuminiin baa noqotay ilaahay baa ka yaaftay may fattaqi illaaha wacdil bay tiri war ilaahay ka boqo dadka wacdaala samey ma waxaa xusuusataa bay tiri waagaa ariga arigii khadaab cumar bin khadaab sama arigii khadaab waagaa raaci jidhay xusuuso golahan makaa ku raaci jir way wacdiday way wacdiday way wacdiday isna waa iska taagan yahay hayin iska dhegeysanaya hadalkii bay dhamaysa kuwii la joogaa waxay dhaheen islaantan shaybkaada asaa ugu taagantaho warkeeda aa dhegeysanaysa amiirulmuminiin maxay ahayd munaakan meesha markaasuu wuxuu yidhi haadihi alatii samica allaahu kalaamahaa min fowqi sabci samaawaat tii ilaahay hadalkeeda iyo qowlkeeda fowqa sabca samaawaat ilaahay kasoo maqlay ka maqlay wey fakayfa laa yasmacu cumar kalaamaha seebaan cumar warkeeda u dhegeysanayn ilaahay baaba qad samica allaahu qowlalati tii qowlkeeda ilaahay waa maqlay halkaasaaba looga soo garaabay waar gabadhu wuxuu yidhi waa qawla gabadha qawla la dhihi jiray marka suuraddaana hadday ka hadashay suuratulmujaadilana waa suurad cajiiba waxaa la yidhi suuraddan waxyaalaha khaaska la tahay waxa ka mid a qur-aan kale aysan kaga duwan tahay aayad ma jiro ka mid ah ilaa waxaa ku jira allah magaca ah soo kitaabka soo saar arag hadda aragti ugu yaraan laba jeer saddex jeer ka badan magaca ilaahay allah baa saa ugu soo noqnoqonaya aayad kas laba saddex ka badan ayib arkaanu dhihaari dhihaarka arkaantiisu arkaanu dhihaar arbacatun weeye mudaahirun mid wax dhihaaraya wa mudaaharun minha mid xaggeeda laga dihaartamayo wa mushabbahun bihi mid lagu shabahay wa siiqatun siiqadi waa intaas mid mid ba usoo qaadaya kitaabka waa cajiya shardulmudaahiri kan dihaartamayo shardigiisu waladiina yudaahiruuna shardulmudaahiri kownuhu ahaanshihiisa weeye zawjan zawj waa inuu zawj yahay ninaan waxbaba qabin hadduu yidhaahdo gabar baan ka dihaartama dee shaqaba iskuma leh hadduu doono dib ha ka gursade zawjkaasoo yasixu dalaaquhu dalaaqiisun asaxayo oo aan ahayn ilmo yar iyo mid waalan iyo mid la dirqiyey iyo mid majbuuba oo xubinka taranku go-an yahay iyo mid sarqaansan waxaasoo dhan noqon maya shardulmudaahari minhaa haada kordhig midda laga dihaartamaya xaggeeda shardigeedu shardulmudaahari minhaa kownuhaa ahansheeda way zawjatan waa inay zawjo tahay hadday doonto daadeeda haba yaraato zawja waa inay tahay zawja addoon iyo waxaa maaha ama gabar ajnabigu ku yiri hadalka haddaan ku gursado hooyadayo kale iga tahay wax la mida waxba waxaas ma shaqaynayaan waraan waxba ka jirin wey shardulmushabbahi bihi mushabbahu bihiga shardigiis kan lagu shabahay wey oo waa qofkuu leeyahay qofkaasu kala cigata kownuhu ahaanshihiisa kaasi unthaa mid dhadig horta waa inay tahay kow aw juz'an minha iyadii ama xubin iyadii ka mid a waay gacanteedii we- wixii la mida xubin daahiroo ka mida buu yidhi xubinkeedaasoo kale baa iga tahay gacanteedoo kalea iga tahay iyo wixii la mida aw juzan minha maxraman waa waa maxram binasabin nasab maxram ku ah unthaa oo maxraman ah binasabin maxram ku ah aw radaacin lugmo aw musaaharatin xididnimo taasoo lam tak- takun aan ahayn xillan lahu xalaal aanu ahayn qablu weligeed aan xalaal u noqon qof dumar ah oo maxramkiisa xagga nasabka ama nugmada ama xididnimada oo dhadig oo weligiis isaga aan u banaanaan ya horey aan ugu banaanaan qabluudu macnaha waa inay saarta lam takun xillan lahu aan ahaanin mid u xalaala ninkan qablo horay waay xaalad ay u xalaal ahayd maba soo marinba intuu dhashay ninkan laga bilaabo gabadhiisii walaashiis een, waxa weeye aabihii tii islaantii nuujisay waxa aabihii xaaskiisii weligeed kuwaas xalaal uma noqon adduunka qofkan uma noqonayaan laakiin qoftii mar xalaal u noqotay laakiin haddaan xalaal u ahayn wiilkiisu gabadha u qabo intaan wiilkiisu guursan ya aabihii xaasku qabo intaan aabuhu xaaskan guursan dee dumarka halkaa iska joogo aan cidna qabin bay ahayd waay marka maxramka la raba kaas weeyaan aan marna xalaal u noqon ayib wuxuu yidhi shardu siiqati dihaari dihaarka siiqadiisa shardigeedu shardu siiqati dihaari lafdun wey yushciru bihi dihaar ogeysiinaya ka anti adigu ama ra'suki madaxaada ama gacantaadu ka dahir ummi hooyaday oo kale hooyaday dhabarkeedoo kale igata waay iyo wixii lamid suuratu dihaar an yaquula zaydun lizawjati waa inuu u dhaho anti adigu calaya dusheeda ka dahri ummi hadalkaa iyo wixii lamid u dhahaya waa waxaan loo baahnay wey waa wax foolxumaa wey munkar min alqowl wazuuran sababuu hooyadii dhashay iyo qof lamid oo kale maxrama uu sidaa ugu soo halqaban karaa wey waa arrin khataro xukmu dihaari xukmu dihaari ataxriimu xaram ahaansho wey waa dembi weyn oo kabiir ah wa ana zawja jo- zawjku idaa lam yutbichu markuusan dihaarka raacsiin bidalaaqi furniin yasiiru caa'idan mid noqday buu noqonaya masaladan iska jir waa suuradda ka hadashay qasami dihaarka ninka ku dhawaaqay markuu dihaarka ku dhawaaqay furniin hadduusan ku daba xirin yasiiru caa'idan buu noqonaya mid caa'idoo noqday uma wala- uma yacuuduuna limaa qaaluu soo aayadda kuma jirin a hadduu yir markuu yidhaahdo hooyaday kala iga tahay hadduusan haddiiba dhihin waana ku fura ee iska aamuso nin reerkiisi daystuu kaloo ka dhigaya uma yacuuduuna limaa qaaluu buu noqonaya yasiiru caa'idan buu noqonaya mid noqday buu noqonaya caa'ida oo wuxuu yidhi khilaafay hadday runtaa tahay fu- furniinka maa ku daba xidhid weye dee gabadhiiba xaaraan bay iga tahay mana furinoo furin ma raac- ma raacinoo waa haysanaya laba iska hor imaanaysa wey wa talzamuhu lkafaaratu mar hadduu aamuso furniin hore uusan ka raacin kafaaro weyn baa lagu yeelanaya kafaaro baa lagu yeelanaya addoon buu xoreynaya laba biloodbu haddii kaleo mutataabic uu soomaya dii kale waa kaa miski- miskiinkii lixdankii miskiin miskiin iyo faqiir waa isla joogaan ayib allicaanu baa tan la yidhaha licaan waa saddex baab ishabaha waa licaantan waa lacnado meelay ku jirto balaayo ah waaye qofka hadde ninka waxaa laga yaabaa mar inay arrinta ku kalifto baabkan xaaskiisi baa shaki iyo dareen gelisay khayaanow buu ku arkay reernimo iyo wixii la mid a wuxuu dareemay inay xumaan iyo zina iyo waxaa la timid walciyaadu billaah ama lix bilood ka yarba ilmo ku dhash waaga isaga kulmeen laga soo bilaabo lix bilood wax ka yar ilmuhu kuma dhasho waaye ama waxyaala u noocaasaa dhacay marka haddii ilmo meesha guntamana kaba sii daran oo ilmo jiraan ilmihii wuxuu og yahay inuusan dhalin muxuu samaynayaa waxaan ceebtan see uga hadho oo nasabkan fasidka uga haro waa inuu xaakimka u tago waa inuu dhaho wiilka ilmahan anigu ma dhalin ma dhalin markuu leeyahy maxay noqonaysaa marka horta xaaskiisiibuu qadfi isaga laftiisa waa la qabsanaya ilaa xaaskiisiibuu markaa zina ku sheegay oo xumaan ku sheegayaa isagiina qadaf buu ku dhacay waxaa leeyahay adiga laftaada hor sideetan jeedalaa lagugu dhufanaya muxuu kaga badbaadi karaa wuxuu kaga badbaadi karaa baabkan licaan markuu xaaskiisii yidhahdo xumaan bay samaysaa wuu qadfi horta sideetan jeedal baa lagu dhufanaya tamaaniina jalda intaan lagu dhufan hadduu dhaho inay runtay tahay markhaanti kale ma hayo licaan ilaa zinada waa wax balaaya wax markhaanti u heli karaa waa waa yaryihi licaankan waa kan baabkan ka intaanu dhaarood hadduu maro jeedaladii waa ka dhacayaan gabadhaasna xaaraan bay kala noqonayaan waa kala dhaqaaqeen weligood dambe xataa hadday rag iyo dumar labadoodu ka haraan isma guursan karaan allicaanu licaanku luqatan masdaru laacana laacana licaana licaankii laacana wey waay masderkaas laacana masderkeedii weeyaan wa sharcanna kalimaatun waa ereyahu weero macluumatun la yaqaan jucilad laga yeelay xujatun xujo looga dhigay lilmudari qofka loo dhibgeliyey maxaa loo dhibgeliyey ilaa qadfi man gabar inuu qadfo man ladaka dharoobo wasakheeyey firaasho gogashiisa qofta gogashiisi wasakhaysay oo cid kala keentay oo xumaan samaysay yaa inuu qadfo in looga dhibgeliyo oo waa alxaqa mankaasoo waa alxaqal caara ceeb haleeshiisay bihi isaga ama waxaa loogu dhebgelinayaa ow amase ilaa nafyi waladin ilmaha diididiis ilmaha hadduu jiro ogyahana inuusan dhalin ma qaadan karo waa inuu anfiyo diido mar haddoo dha ilmaha ma dhalina waa qadaf ba imaanaya qadafkiina wuxuu kaga badbaadi karaa licaankan hadda aan baabkan ku qaadanayna inuu isticmaalo baabkaana looga badbaadaya raggii ma garanaysaa qaswatu tabuuka ka haray saddexda ahaa wacala halaathati aladiina khulifuu saddexdii saxaabiga waaweynaa mid ka mid a hilaal bin umaya la dhiji waa isagii arrintan ka soo cabtay waay beertiisibuu ka yimid reerk reerkiisibuu nin kale ugu yimid isagu wixii waa arkay nebiguu aroortii u yimid calayhi salatu wasalaam saasaa dhacday u yidhi nabigu waa dhibsaday warkaas aayaddaana soo degtay waaladiina yarmuuna aswaajahum kuwa xaasaskooda zinada ku ganaya walam yakun lahum shuhadaa markhaanti aan haysan ilaa anfusahum naftoodaba iyagu ay arkeen yaa fa shahaadatu axadihim waa inuu licaankaa sameeyo licaankan baa u samaynayaa marka licaankiina waa kana arkaanu licaani halaatatun weye mutalaacilaani laba licaantamaya iyo wasiiqatun siiqo nin iyo islaan licaantamaya iyo siiqo shuruudu licaani shuruudu licaani arbacatun weeye kow sabqu qadfin qadaf hormaridiis qadaf yuujibu lxadda xad waajibinaya horta hadal qadaf waaji xad waajibinaya waa inu marka hore nin ku hadlo waa zinaysatay buu gabadhii dhahaya ama zaaniyadiiyey hadal un xun oo qadafku meesha imaanaya iyo wa amrulqaadi bihi qaadigii waa inuu amro licaan iyo wa talqiinu kelimaatihi kelimaadkii licaanka qofkii waay inuu tal- eh, loo laqino macnaha ku dhawaaqo waay oo xiriiriyo oo la yimaado kelimaadkii licaanka iyo wa muwaalaatu xiriirintiisi wey kelima mara dhihi mayo dabada iskugu xiraya ilma hadduu jirana waa inuu iska anfiyo waaye suuratu lcaan an yaquula zawju zawjku waa inuu yidhaahdo arbaca maraatin afar jeer waa suuratu nuur baa ka hadashay ya ashhadu billaahi ilaahay waxaan ku dhaaranayaa bay dha- buu dhahayaa inanii anigu lamina saadiqiina inaan ahay kuwa runta ku sheegaya fiimaa ramaytu bihi waxaan ku ganaya bihi maagaba zawjatii xaaskayga fulaanata heblaaya oo mina zina waxa zinadaayo aan ku sheegayo inaan ku run sheegayaan ilaahay u dhaaranaya afar jeer ku celcelinaya waaye ilaa arbacu shahaadaati billahi inahu la min asaadiq walkhamisata anna midna anna qadaballahi midna anna anna lacnatallahi walkhamisatana anna lacnatallahi calayhi isaga dushiisa inay ahaato in kaana hadduu yahay min alkaadib wuxuu dhahaya had- macnaha hadduu kaadibiinta ku jira inay lacnada ilahay isaga ku dhacdo hadduu ku been sheegayo min alkaadibiina kuwa ku been sheegaya hadduu ka mid yahay fiimaa ramaahaa wuxuu ku ganay haa gabadha bihi maagaba oo mina zina zina ah. hadduu ku been sheegaya in lacnada ku dhacdo waa hadal adag lacnad inay dushiisa ahaato wuu ku dhaaranaya ilma hadduu jirana waa inuu anfiyo ilmahay wadatana inuun waayo zina inuu ka ahaaday isagu dhalin marka lacaan baa dhacay dadkaas waa la kala gu- geynayaa waa kala tegayaan shaqo dambe iskuma leh xaddiina ninkii waa ka dhacday xaddii gabadhii bay aarisaa marka ila zinu ku qiray waa iyadana zinada waxa ka waxaa xaddi ka tuuri karaa inay intaanoo kaloo dhaaroodo kala madho bes kana waa dhaartay kana waa dhaartay kolle midkood baa been lowa nebigu wuxuu yidhi "Kole- kolle labadiina mid baa been been sheegaya ما يترتب على اللعان اللعان وحا كرتمي يترتب على اللعان وحا كرتمي امور منها وحا كمد لا وا تنبا واحكامته فقه لما حنت عليه ويكو سو دحي سغا كو شيغي سقوط حد القذف قذف كحديس دعيدير يي كدعلي عن الزوج نينك زينده كو شيغي غبادha 80 jeeda loo lagu dhufan laha horta waa ka dhacaysa mar haduu lacaan la yimid waay taas waa masalo masale labaad wa iijaabulxaddi xaddi ku waajibideeda cala zawjati xaddiina xaaskiibay u wareegaysaa haweenaydii baa xaddi xaddi lagu yeelanaya oo xaddi zinada dhagax ku dil baa hadday reer bay lahay waka qofkaan reer lahayn baa iyada boqol jeel lahayd xora masale saddexaad wanfis wanfisaakhu nikaax nikaax fasakhankiis nikaaxii baa fasakhmaya dhaahiran waa baadina waa maxay nikaaxii baa meesha ka baxaya waa waa waa kala tagnay iyo waa kusii furay uma baahna licaan ma la yimid ma licaantameen waa ku furay uma baahna kala tagaba intaasay ku kala dhaqaaqeen waa fasakhma midda afraad wa taxriimuhaa ka xaaraam ahaansheeda gabadha calayhi ninka mu'abbadan weligeed dambe xaaraan bay kala yihiin labadood dib dambe xataa iskuma guursan karaan taasina wata xataa hadduu been sheegay laakiin beentu wax kale keensanaysaayo dee been baa sheegaysa xaddii qadafkaa lagaa goynaya ilmahaa diidayna qaado xaddiina iyadii waa ka dhacaysaa maa yusqidu lxadda xadda waxa ka ridaya can zawjati zawjadii la qadfay yusqidu lxadda xadda waxa ka ridaya can zawjati zawjada mulaacanatuhaa iyadana licaatankeeda lizawji zawjkii bacda tamaami licaanihi isaga licaankiisa intuu taam noqday ka bacdi intuu dhaarihii iyo lacnadihii iyo wixii dhammeeyey oo arrintu xaggeeda ku wareegtay bay iyana licaantamaysaa bian taquula waa inay dhahda iyaduna arbaca maraatan afar jeer ashhadu billaah inahu ninkaani lamin alkaadibiin been kuwa ku sheegaya inuu ka mid yahay fiimaa ramaani bihi wuxuu ugu ganay oo min azina walkhaamisatana waxay ku dhaaranaysaa anna qadaballaahi calayha ilaahay caradiisu iyada dusheeda inuu ahaaday la- marka xagga dumarka qadabka iyo caradaa la mesha xagga ninkana lacnada laanna jariimata zina iyo iyo qadabka zinadaa daran qadabka iyo lacnadana qadabkaa daran waaye saasaa loo loo loo mersha والخامسة أن غضب على إن كان من الصادقين هدو يكون كل شيء فيما شيء رماني به أو جناي ومن الزنا الزنا ده هدو كل شيء بس ساريك أو كرتك المهنا يد الله وين هذا شيء يرى قادنا سدي المجرم ده المجرم يهدي كلامنا نك على تجه فرنين يوحد دمبر ومبهنا سلاسي وكلا فصحمين والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب